waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali gudoomiyihii golaha shacabka ee dhowaanta lisacsilay brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya kadib kulan ka dhacay xarunta golaha shacabka soomaaliya ay soo xaadireen xildhibaanadii ugu tirada badnaa sannadan ee kulan isugu yimaada waxaana brofesor jawaari marka hore xildhibaanada hortooda uu ka akhriyey warqadiisii isacsilaada ahayd inaan maanta mansabka gudoomiyaha ka istiqaarado dhowr arrimood baa u sabab ahaa oo aan loo baahnayn inaan halkan kusoo wada saxno waxaase ugu muhiimsanaa anigoo garwaaqsaday waxaan doorbiday inaan ka mid noqdo xallinta asmada siyaasadeed ee ka aloosantay mooshinkan oo aan qayb ka noqonin aanan qayb ku noqonin carqaladaynta xalgaarista mashkiladda waxaan garwaaqsaday haddii mashkiladani aan dhaqso loo soo afjarin waxaa ii muuqday saansaamo u sii tarmi karay ama sababi karay burburka golaha shacabka ama ugu yaraan waxyeello weyn u geysan karay badqabka iyo haybadda golaha shacabka waxaan doorbiday inaan u istaago jiritaanka iyo badqabka golaha iyo midnimada golaha shacabka markii aan arkay wax u eg xududsheegasho waxaa si dhow iigu muuqatay in sii socodka kala aragti duwanaashada dhexdeeda dhaawac laysku gaadhsiin karo ama dhiigba ku daadan karo saa daraaddeed ma ogoli mana oggolaan karin in daraaddayda uu qofna dhaawac u gaaro dowladnimadeen oo aan weli tigaadin haddii aan loo turin in jiritaanka khatar galayo saa daraaddeed waxaan doorbiday in aan annaga ka roonaanno oo maanta ammaanadii xilka guddoonka golaha shacabka oo aad i igmateen janaayo aan si degan dib idinku soo celiyo si waafaqsan dastuurka iyo heeroosaarka golaha shacabka sababahaas oo aan garwaaqsaday iyo kuwa kale oo badan oo aan halkan la sheegi karin baa gundhig u ahaa inaan talaasulo kulanka uu shir gudoominayey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudey ahna kusimaha guddoomiyaha islamarkaana goobjoog ay u hayeen tiradii ugu badnayd ee xildhibaanada soo xaadira xarunta baarlamaanka sannadan ayuu brofesor jawaari waxa uu raaligelin u diray xildhibaanada iyo dadka ka niyajabay go-aanka iscasilaada ee uu qaatay maadaama dhowr jeer uu diiday isagoona sheegay inay ku timid isagoo eegayay danta qaranka tusaalena usoo qaatay qisadani waxaa kaloo raaligelin u jeedinayaa xildhibaan kasta iyo muwaatin kasta oo ka xumaaday inaan ka dego mansabka guddoonka golaha shacabka ayagan waxaan leeyahay aniga bani aadam ahaan sidan ayaan dhaafi waaye ee sidii roon rabaawo dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaarkii ka niyad jabay go'aanka tanaasulka aan qaatay go'aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunka nebi daa'uud calayhi asalaatu wassalaam ugu kala garnaqay labadii haweenay isku qabsaday dhallaankii mid walba tidhi anigaa dhalay oo nebi daa'uud la yidhi keena aan idin kala gooye deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasushay in la kala jaro xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golaheenna la kala goyn lahaa aniguna anigaan talasul khudbadda uu jeediyey gudoomiyihii golaha shacabka brofesor jawaari aad u dheereyd ayuu xildhibaanada laba boqol iyo afariyo toddobaatanka uga digay inay mar kale ku kala qaybsamaan faragelinta xukuumadda maadaama labada hay-adood ay yihiin kuwo kala madax bannaan brofesor jawaari gudoomiyihii golaha shacabka waxa uu si kulol uga hadlay una beeniyey wararka laisla dhex marayey baraha bulshada oo sheegayey in gudoomiye jawaari uu lacago malaayiin dollara uu ku qaatay inuu iska casilo xilka gudoomiyenimo maalmahan dambe waxaa jiray in kuwa alla ka cabsigooda yar yahay ay baraha bulshadeed ku tabinayeen lacago malaayiin ah layga siistay istiqaalada iyo xilka degidda haddaba anigoo ku taagan nuxurka dhaartaas aan horay u soo maray waxaan si alla ogaan ah u rabaa inaan hortiina ka caddeeyo in aysan jirin wax dhaqaalo ah oo laygaga iibsaday istiqaalada dhiibiddeeda laa dawladdeenna walaa dawlad shisheeye ayagoo markhaati iyo goobjoog ahaayeen markii aniga iyo madaxweynaha arrintan aan ka wada xaajoonaynay waxay ahaayeen arrimo muhiim u ah qarannimada iyo jiritaanka dawladnimada dalkeena kuwo u dan ah xasaanadda xubnaha iyo xurmada xarunta golaha shacabka waxaan ku heshiinay inaan si dhow uga wada shaqayno danaha iyo wanaagga guud ee dalka iyo xasilinta siyaasadda dalka wuxuu ii ballan qaaday in uu igala tashan doono igana tixgelin doono arrimaha masiiriga oo ah dalkeenna inaan iska kaashanno iyo inaan iska kaashanno arrimaha sharci dejinta anigoo xildhibaan ah ma jiro wax kale oo maadi ah wixii intaa ka duwan oo aad baraha bulshada ka ar- aad ka arki- aad ka aragtaan waa haraagii dhaqan xumadii hore oo lagu baabi'iye lagu baabi'iyo sharafta iyo karaamada iyo sumcadda mas-uuliyiinta qaranka iyo culamaa'u diinka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdulaahi ayaa halkaasi ka hadlay waxaana siyaasigan waayo araggaahii uga mahadceliyey tanaasulka uu sameeyey waxaan mahad u celinayaa guddoomiyihii golaha shacabka mudane jawaari sida fiican ee isagoo ku xisaabtamaya danta iyo dalka ummadda soomaaliyeed inuu xilkii si fiican oo wadaniyadi ku jirto inuu khilaafkiisu halkaa inoogu xirmo uu xilkii ka degay aad iyo aad baan uga mahad celinaya idinkana waan idinka mahad celinayaa sida fiican ee aad dhammaantiin uga soo qayb gasheen ee aad niyad wanaag khilaafkii yaraana aad meesha ka tuurtay jawaari lixdankii isaga iyo cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo waxay ahaayeen turjubaanadii baarlamaankii soomaaliya waa konton iyo siddeed sano intaa wuxuu ku soo jiray howlo maamul iyo kuwa siyaasadeed waxaan leeyahay waad mudan tahay xil kasta ood soo qabatayna waad ku mahadsanayd gudoomiyaha hogaanka golaha shacabka baneeyey xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa xilka guddoonka iska casilay kadib toddobaadyo dalka uu galay xaalad cakilan oo lagu sigtay in gacanka hadal uu dhaco markii ay laba dhinac u kala qaybsameen mudanayaasha golaha baarlamaanka ee soomaaliya waxaana jawaari guddoonka sare ee baarlamaanka uu hogaaminayey tan iyo bishii agost ee labakunlabayotobankii isagoona mar kale dib loo doortay bishii janawari sannadii tagtay ee labakuniyotoddobayotoban
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali